kulanka wadataladaawka xeer nidaamyaalka iyo hagayaalka casriyeenta adeegyada dowladaha hoose ee somalilan iyo weliba uusoo ku furmay magaalada hargeysa intuusan shirka dareer iyo weliba loonku hadalla doone barnaamijkan horumarintiis loonku shaqeey lahay islamarkaana loonku shaqaysii lahay dowladaha hoose ee somalilan agaasimaha guud ee wasaarada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada somalilan ayaa ujeedka kulanka sharaxaad guud kubiye
shirka ujeedadiisu waxa weeyaan inaynu maanta halkan falaanqayn iyo dood ka gallo barnaamij socday oo ah barnaamijka casriyeynta dowladaha hoose oo ay maalgelisay un habitate ay hirgelinaysay wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadu barnaamijkaas oo runtii maraya ama gundhaxaad ku jira ayaa maanta waxa aynu u joognaa inaynu samayno doodo ku saabsan xeerar iyo xeer nidaamyayaal hagayaal habraacyo iyo qaabka cabashooyinka loo qaadayo oo aynu maanta halkan barnaamij kaga doodi doonno xanakumadee guddoomiyaalka degmooyinka somalilan iyo weliba ninihii kiishayo wahdhawaayana in xafiisyadii lagu shaqeeya nidaamka elektroniga runtii waa kulankii labaad aynu isugu nimaadno hawshan ay waddo wasaaradda isgaarhsiinta iyo tiknolojiyadda ee loogu talagalay in lagu casriyeeyo adeegyada dowladaha hoose ayuu hayaan dadweynaha runtii sidaannu kulankii horeba ka sheegnay waa arrin runtii aannu aad iyo aad u soo dhoweynayno in aynu innagoo ka faa'iidaysana tiknolojiga la casriyeeyo adeegyada dadweynaha dowladaha hoose u hayaan oo runtii adeegyo fara badana shacabkana loo fudaydiyo adeegyada qabashadooda aad iyo aad baan runtii u soo dhowaynaynaa waxaa kaloonu u mahad celinaynaa ku ammaana wasaaradda intii labada kulan u dhexaysay in shaqo badan lasii qabtay oo halkan aanu ku arkanno dukument kala duwan oo hawshaa la xidhiidha oo lasii diyaariyey taasina ay fudaydinayso in ay meel laga galo farsamo ahaan runtii ay noqoto aad iyo aad baan arrintaan u bogaadaynaa qaran ahaan waa run dowlad qura baynu nahay in waxyaala istandara la sameeyo oo qolo walba aanay jaantaar roganoo waxa weeye aanay meel kaga dhufan waxaynu ka warqabnaa kulankani inuu muhiim u yahay dowladaha hoose sida laga warbixiyeyna hawsha aynu halkan u joogno ay iska kaashadeenay maalgelinteeda lahayd hay-adda un habited oo dowladaha hoose wax badan oo horena la soo qabatay oo khuseeya sidii loo casriyeyn lahaa adeegyada dowladaha hoose ay u hayaan dadweynaha taasi waxay markaa muhiim u tahay qodobka la abbaaray ee ah in horta lagu horeeyo xeerarkii iyo nidaamyadii iyo hagayaashii lagu maamuli lahaa sidii lacagaha cashuurbixiyayaasha looga dhigi lahaa inay noqoto mid elektroniga barnaamijkana nidaamyaha iyo hagayaalka casriyeynta adeegyada dowladaha hoose iyo waliba somalilan ku taageerahayte hay-adda u n habited oo markaasi ku shaqeeyasa arrimaha horumarinta dowladaha hoose dalka soomaaliya